kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan ku soo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan maadaama ay qof walba wax soo bartay ama shaqadii uu bartay uusan maanta meel ku ogeyn waxay soo kordhiyeen fikrado fiican iyo waxyaaba aada u fara badan waxaana isleeyahay wax loo baahan yahay waaye intay iska fadhin laheyd ama wakhtigeeda ay waxba wax kale ku qaban lahayn maxaa u sabab ah in gabdhaha hal abuurada ganacsi leh ay dhowaanahan dalka ku soo bataan iisooyaalkeedii nololeed maamo maryan cali muude oo ahayd maclimad iyo hobalad tabintu waa anigoo hanaa maxamed farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiga ku saabsan maxaa u sabab ah in gabdhaha hal abuurada ganacsi leh ay dhowaanahan dalka ku soo bataan balse markan sooyaalkeedii nololeed maamo maryan cali muude oo ahayd maclimad iyo hobalad taariikhdan waxaad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaynoo eegaysa maryan muude kowda janaayo kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii ayay ku dhalatay muqdisho waxbarashadeeda sanadkii kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii ayay ku biirtay dugsigii filaajo carab ka hor inta aysan kasoo wareegin dugsiga hoyga cusub isla sanadkii kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii waxa ay ka mid noqotay arday lagu aasaasay xarumaha ceel jaale sanadkii kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii waxaay ka mid noqotay shan iyo labaatan arday oo ugu horeysay ee lagu bilaabo ubaxa kacaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe filaajiyo arab ayay ka aflaxday sanadkii kiina waxa ay ku biirtay kuliyada waxbarashada lafooda ee jaamacadda ummada soomaaliyeed iyada oo ka qalinjabisay sanadkii howlaheedii fanka riwaayadaha iyo heesaheedii maryan waxa ay ka mid ahayd fanaaniintii uga codka wanaagsanaa aadkana loo jeclaa kuna fiicneyd jilidda riwaayadaha xilligii beriisamaadka lagu soo bandhigi jiray gobolada kala duwan ee dalka iyo dibadda riwaayadii ugu horeysay oo ay jilid ku bilowdo waxaa lagu magacaabaa ummad yahay huruda oo la dhigay xilligeedii yaraannimada iskuulkii ay dhiganaysay ayaana lagu soo bandhigay xilligii yaraannimadeeda sanadkii waxa ay kasoo muuqatay riwaayadii ukun baabir laga dhigay heesta tima calaacal kasoo baxay ayay ku luuqaysay mar kalena wax ka jishay riwaayadii dunida maskaxday magan u tahay ahaydna tii ugu horeyso ay wax ka jisho ee lagu dhigay golaha murtida iyo madadaalada ee uu alifay xasan sheekh muumin fanaaniinta hobalada waaberi ayaana la dhigaysay heesaha ay ku laheyd riwaayadda waxaa ka mid ahaa xilka lagugu aaminay dadku yaanay kugu xaman sanadkii waxa ay ka qayb gashay riwaayadii raad abeeso oo uu alifay cabdicasiis daqare waxayna ka qaaday heesta haad sanadkii ayay haddana qayb ka ahayd jilidda riwaayada lagu soo gebagabeeyey ololihii horumarinta reermiyiga ee lagu magacaabayay iftiinka aqoonta kuna dhex qaaday heesta alifla kordhabey sanadkii door muhiim ah ayay ka qaadatay riwaayadii macalin ow aabe oo uu alifay axmed nuur yuusuf waxayna ka qaaday heesta maalinta macalinka sanadkii roob waa roob oo uu gaaxdeedu lahaa siciid saalax axmed ayay ka mid ahayd jilayaashii ku jiray waxayna ka qaaday heesta roob waa roob isla sanadkaa waxay ka qayb gashay tartanfaneed banfas ee gobolada dalka soomaaliya iyada oo wax ka dhigtay riwaayadii durbaanka iyo dareenka xilliga oo kooxda iftin ay ka qaaday heesta balanbaalis iyo nayruus shaqooyinkeedii macalinimada iyo barbaarinta sanadkii maryan waxa ay ka mid noqotay ardaydii loo diray ololihii horumarinta reermiyiga tuulada sabiib iyo caanoole ee gobolka shabeellada hoose ayaana bare ay ka ahayd iyadoo sidoo kale aasaasaha ururka dhalinyarada udkis ay ka mid noqotay iyadoo sidoo kale loo magacaabay maamulaha xarunta dhexe ee ubaxa kacaanka sanadkii guddiga dhexe sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo todobaatankii waxa ay ka mid ahayd macalimiintii ka qaybgalay maharajaankii ugu horeeyey ee xuska kacaanka oktoobar oo lagu dhigay gobolka waqooyi galbeed hargeysa sanadkii kun sagaal boqol labaiyo siddeetankii waxaa loo magacaabay xoghayaha ubaxa kacaanka iyo xarumaha dhalinyarada kacaanka ee ururka dhalinyarada udkis sanadkii kun sagaal boqol afariyo siddeetankii waxa ay noqotay guddoomiye ku-xigeenka ceel jaale ee gobolka shabeellada dhexe isla sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii waxaa loo magacaabay madaxa qeybaha ubaxa ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta halka sanadkii xigay kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ay ka qeyb gashay shirkii carabeed ee lagu qabtay imaaraadka carabta u a e abaalgudyadii ay heshay dowladii kacaanka waxa ay ku abaalmarisay maryan cali muudey bilad maar ah geerideeda allaha u naxariistay maryan toddobiiyo labaatankii juun sanadkii laba kun saddex iyo tobankii ayay ku geeriyootay magaalada london
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay ee ka jira gudaha caasimadda waxaa qayb weyn ka ah haween badan oo isugu jira kuwooda sare dhexe iyo hooseba hablaha soo idlaysta tacliintooda ee aan fursad u helin ku shaqaynta cilmiga ay soo barteen ayaa qaarkood u jahaysta inay samaystaan ganacsiyo yaryar oo ay leeyihiin hal abuurkooda si ay ugu muujiyaan farsamada ay leeyihiin ee qaarkood laga yaabo in aanay dalka ka jirin ama ay ku yaryihiin taas oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo inta ku xeeranba inkastoo ay badi hablaha ganacsiyada leh ay u badan yihiin ka macaashida waxyaabaha quseeya haweenka haddana waxaa jira in kale oo ku shaqeeya halabuuro farsamo oo ay la yimaadaan waxaana ka mid a hablahaas ayaan ilyaas axmed oo ah milkiilaha ayaan fashion and home decoration oo aan kala sheekaysta howlaheeda ganacsi soo dhoweyn kadib ayaan hordhiga weydiinta ah maxay yihiin waxyaabaha aad samayso bismillahi raxmaan raxiim waxyaabaha aan sameeya waxay ka kooban yihiin agaab agab aad fara badan waxaa kamid a faraawaradii oo guriga lagu qorxinayo waxyaabaha aan sameeyo hal iyo laba ma waxba aad fara badan waaye waxaa kamid a sida traygii framekii derbiga lagu rajinayay waxaa kamid oo kale miisaska marooyinka miiska la saaroo kale waxaa kamid a salladaheenii lagu adeeganayo aan qurxiyo waxaa kamid a sida bokisyadii oo shoobinka ama faraantiyada ama qofka waxay ka dayacmi lahay uu kurdinayo yaryar oo yaryar le waaweyn leh waxaa kamid a taakooyinkii gabdhaha waxaa kamid a taakooyinkii gabdhaha waxaa kamid a shalfiska ama bokisyada oo derbiga lagu dhejiyo waxaa kamid a agabka aan sameeyo walaa aaday u farbadayin hal iyo laba maahan ayaan alaabaha ama waxyaabaha ugu badan ee aad gacantaada ku samayso maxaa kamid ah waxyaabaha gacanta laga sameeyo waxay ka kooban yihiin ama ay u badan yihiin waxyaabaha gacanta aan ka sameeyo waxaa kamid waxyaabaha aan sameeyay miisaska oo kale miisaska yaryar waxaa kamid a kuwii aroosyada oo miisaska waxaa jira marka arooska oo toortada iyo ama xalfadaha la qabo miisaskaasaan sameeyaa waxaa kamid a miiskii fadhiga oo kale oo muraayad leh waxaa kamid a faraawarkii iyo macalmweelkii la gelinayay framekii derbiga la saaraya ama aart haduu yahay ama soo faraaware ama haduu yahay wixii derbiga guri lagu qorxiyo agabka guriga lagu qorxiyo oo gacanta lagu sameeyo waxaa kamid a alaab kuwa aan sameeyo oo markaas aan diyaariyo iyo waxaa jira kuwo kale iyagoo diyaarsan aan dib u qorxiyo aan dib nashaqadii hormaan nashaqado qurux badan aan ka sameeyo waxaa kamid a waxyaabaha aan sameeyo oo gacanta aroosyada bakeeriyaashii ee arooska oo qof nashqad walba qofka uu raba ay tahay aan sameeyaa waa gartay agabka aad u adeegsato maxay ka kooban yihiin xaggeese inta badan ka heshaa agabka aan ka sameeyo ama aan farshaxanka aan sameeyo oon u adeegsado waxay ka kooban yihiin falaawarkii asoo duuban aan keensadaa weelkii lagu rida lahay iyo falaawarka labada waa isku diyaariyaa waxay kaloo ka kooban yihiin oon diyaariyaa miisaskii oo kale miisaska marka la diyaarinayo miisas waaweyn ama miisas yaryar miisaska oo hadda suuqa yaalo kale maaha waa nashqada yaryarana aan samaysto waxaa kamid ah muraayadihii derbiga lagu dhejinayo ayaga oo yaryar le ayagoo waaweyn ama ayagoo sadad ah waxaa kamid ah agabka aan sameeyo sida taakooyinkii gabdhaha marka nashqada qofka markaas uu rabo oo oga sameeya waxaa kamid ah sidii oo try oo shoobinka la saaranayo kale nashqadaha suuqa ayaa lamaa nashqada ka duwan aan ka sameeyaa waxa aada qurux badan noohe waayahay qarashaadka aad ku bixisaa iyo kan kaasoo gala ka waran faa-iido mise khasaaro qarashada horta aan ku bixiyo qarashada alaabta aan sameeyo aan ku bixiyo iyo qarashada iga soo galo walaahi waxaa far badan qarashada aan ku bixiyo waayo ani waxa markaan dooranayay wax cusub oon magaalada olin aan doortay marka waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inaan waxyaabaha waqtiga aan geliyo iyo qarashka iga soo gala ay kala fara badan yihiin laakiin wax khasaara kuma qabo waayo marka waxa aad dooratay ay ku xiran tahay iyo sida waqtiga uu ula socdo ama ay dadku u fahansan yihiin wax dhib kuma qabo waayo waxa ani aan leeyahay oon sameeya waaye alxamdulilah faa-iido sidee ah ayay u leeyihiin bulshada alaabahan faa-iidada ay bulshada uleeyihiin faa-iidada ay uleeyihiin waa sharax waa wax qurux badan oo wadankooda ay ka heli karaan mar walba iyo mar walba ay u baahdaanna loo sameynayo ayna helayaan faa-iidada kale uu leeyahayna waxaa waaye wax aanan haddada adiga gurigaada nashqada aad dooratid lagu sameeyo in gabadha kaleoo adigoo kale markay soo doorato isla nashqadaas aysan nashqad ka duwan oo ka qurux badan aad iyadana loo sameynayo wax adiga kuu gooniya oo qurux badan oo wadankaada ka heli kartid faa-iida aad u fara badan waxay banaan raadinayen oo wadanka loogu sameynayo faa-iida intaas ka badan bulshada faa-iidadaasay u leedahay bulshada dhankeeda ma jiraan caqabada aad kala kulantay shaqadan caqabada way jiraan waayo caqabadaha ugu fara badan oo jira waa agabkii laga sameynayo waa wax banaanka laga keenay wax wadanka yaalo mararka qaarkood wixii aad sameyn lahayd oo lagu weydiiyey haddaadan haynin caqabad intaasaan isdhihi karaa caqabad kale oon ogahay ma jirto waa gartay maxaa kugu dhaliyey in aad aragtidan hirgeliso
waxaa igu dhaliyey waxa wadanka looga baahan yahay oo qurux badan inaan wadanka kusoo kordhiyay ana faa-iide ii ah bulshadeydan ay ka faa-iideysanayaan waayo inta aad faraaqa tahay ama aad meel fadhin lahayd wax fiican oo adiga naftaadana faa-iide kuwa ilaah xaggiisana wax dhibaat ilaahayna ajirkaaga qorayo bulshadaadan ay ka faa-iideysanayaan inaad sameyso taasaa igu dhiirigelisay wax waqtigeyga ilaah isiiya caafimaadkeyga inaan ka faa-iideysto waxa aan aqaanana dadkeyga oga faa-iideeyo
ayaan yaa kale oo howsha kula wadaa ama kaa caawiya howshan yaa kula wada ama ku caawiya su-aasha haddaan kaaga jawaabo howshan waxa ay caawiya horta ilaahay subxaana qaadir awoodii caafimaadka i siiyey midabka labaad waxa ay caawiya walaalahay iyo famil walaalahay soomaali waxay dhahdaa maxay ahaydey hadday bidixdu maqan tahay hadday bidixdu maqan tahay miigtu wax ma qabato qof aanan dad caawiya ama qof caawi aanan haysan keligiis wax ma qabanayo ilaahay baa walaalahii igu ayaa i caawiyo alxamdulilah waayahay sidee marka shaqo la-aanta jirta looga kaaftoomi karaa iyada oo laga faa-iideysanayo hal abuurkan cusub sida looga kaaftoomi karo marka ay jirto shaqo la-aanta siyaabo badana looga kaaftoomi karaa shaqala-aanta markay jirto qofka waxaa looga faa-iideysan karaa qofka hal abuur haduu leeyahay hal abuuro fara badan oo hadda waxaa jira wadanka lagu soo kordhiyo oo ay sameeyaan dad fara badan oo waxbartay haddana xirfadda ay barteen aanan ku shaqeynin laakiin waqtigooda kaga faa-iideystay ilaahayna ku guuleeyey inay waqtigooda ay fikrado kale iyo hal abuuro ay la yimaadaan ugana faa-iideeyaan bulshadooda ani waxaa aaminsana qofka hadduu isku dayo inuu wax qaban karo
waa gartay gabdhaha hal abuuradan oo kale la yimaada dhowaanahan dalka way kusoo badanayeen maxaa u soob ah ayay kula tahay gabdhaha hal abuur kale waxaan aaminsanahay waxay usoo badanayaan maadaama ay qof walba wax soo bartay ama shaqadii uu bartay uusan maanta meelka ogeyn waxay soo kordhiyeen fikrado fiican iyo waxyaaba aada u fara badan waxaana isleeyahay wax loo baahan yahay waaye intay iska farin lahayd ama waqtigeeda ay waxba wax kale ku qaban lahayn inay waqtigeeda iyo waqtiga ilaahay sii iyo caafimaadka ilaahay sii uga faa-iideyso bulshadeeda iyo ayadana wax ku qabsato gabdhaha walaalaheed iyo bulshadeedana qofkii baranaayana ay barto qofkii ogala shaqeynayana ee ka shaqaaleysiiso waxaan aaminsanahay hal abuur iyo xirfad walboo timaado faa-iide aada u fara badan ay leedahay wixii wanaagsan wax walbo
ayaan aadaad u mahadsantaha ugu dambeyntii maxay tahay rajada aad ka leedahay howshan
waxaan aaminsanahay rajada aan ka qaba aday u fara badanta waayo haddi aanan rajo ka qabin maanta inaan adiga kula kulmo ama aan bulshadayda waxaan aan sameeyo ay bartaan ma dhici lahayn waxaan rajeynaa meesha meenta maanta meesha aan joogo inaan kasii wado meel ka fiicanna gaaro hadduu ilaahay gaarsiiyo aan caafimaad helo waxaan waxaan aaminsanahay ilaahay baa isiiyey awoodda iyo caafimaadka iyo hibada sababtoo dadku ma wada haystaan alxamdulilah calaa nimcatillaah rajadeyda aada iyo aaday u badan tahay hadduu ilaahay caafimaad isiiyo oo nafta qabo waxaan raje meesha aan joogo meel kasii fiican baan rajeynaa alxamdulilah calaa nimcatillaah
aad ayay u mahadsan tahay ayaan ilyaas axmed oo inoogu marti ahayd barnaamijka inta ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah waa hanaa maxamed oo idin leh isma dhaafno